halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha mawjadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitrbaan sabriyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyow masiixow samawadaha guudow
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa dhegaystayaal casharadii aynu ka soo xiganaynay kitaabkii nebi caamos oo ahaa nin uu farriin ilaah ugu soo dhiibay boqortooyadii waqooyi xilli ay ku baraadheen howlahooda laakiin haddana ay ilaah ka dheeraadeen nebi caamos ma ahayn nin la mid ah culimmadii wax baratay ee wakhtigiisa wuxuuse ahaa nin uu ka dhex shaqaynayo ruuxa quduuska ah ee ilaah mar uu la hadlayey dadka reer banu israa'iil ayaa nebigu wuxuu iyaga garansiinayaa waxa ku soo socda oo ah in magaalada la burburin doono wuxuuse u sii sheegayaa in dembiyadooda aawadood ilaah uu burburin doono magaalada baytel intiise aanu burburka ku dhicin qaranka ayaa waxaa dadkii lagu wargelinayaa inay ilaah u soo leexdaan si bal wax un ay uga badbaadaan waxyaabaha nebigu uu kula hadlayo reer banu israa'iil waa waxyaabo caam ah oo quseeya qaran waliba wuxuuna leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi caamos cutubka shanaad aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban sida tan wanaagga doondoona sharkase ha doondoonina aad noolaataane oo sidaasuu rabbiga ah ilaaha ciidamadu idinla jiri doonaa sidaad u tidhaahdeen sharka nabcaada oo wanaagga jeclaada oo cadaalad iridda ku sameeya waayo waxaa suurtooda in rabbiga ah ilaaha ciidamadu uu u roonaado kuwa reer yuusuf ka haray
Rabbi la qur'aankeeni weeyaan ayaan eebba weeyaan akhiriyo adduunke kalayaan ammaane rabbibaa awoodle ayo iyo khayr badan ilwadiyo sharafle kalayaan ammaane rabbibaa awoodle ayo iyo khayr badan ilwadiyo markii noogu dambaysay dhegaystayaal waxay inoo joogtay in dadku markii ay wakhti wanaagsan helaan aanay ilaah xusuusan siday u badan yihiin haddaba samaariya waxay ahayd meel xarun u ah qurumaha waxaana taasu ay soo jiidatay dareenkii reer ashuur waxaanay noqotay in reer ashuur ugu dambayntii ay burburiyaan magaalada samaariya balse waxaa magaalada dib u dhisay ninka la yidhaahda herodos wuxuu kaloo dhisay meelihii burburay ee dhulka falastiin wuxuu gebi ahaan dhisay qalcadihii kaysariya oo dhammaantood la burburiyey laakiin samaariya dib u habeen buu ku sameeyey waayo waxay ahayd magaalo aad iyo aad u qurux badan qalcadaheeda faraha badan iyo derbiyada ku wareegsan aawadeed ayaa reer banu israa'iilkii noolaa wakhtigii nebi caamuus ay dareemeen inay nabad iyo xasalooni iyo difaac adagba leeyihiin waxaa nebigu uu leeyahay sida ku qoran cutubka lixaad aayadda koowaad sida tan kuwaasoo ah kuwa caanka ah ee madaxda quruumaha oo dalka israa'iil u yimaadaan marka la leeyahay madaxda quruumaha ayaa loola jeedaa amiirada israa'iil oo iyagu ahaa rag awood lahaa markii haddaba dadka caadiga ah ay garsoor ugu yimaadaan ayaanay innaba amiiradaasu aanay u garsoori jirin dadkooda waxay dabageli jireen waxyaabaha ay xiiseeyaan iyo inay xumaantooda iyo xaaraanta ay samaynayaan iyo faakihaysigooda ay dabagalaan waxaa kaloo madaxda quruumaha loo fasiran karaa reer banu israa'iil qudhooda oo iyagu ahaa dad magac leh oo laga wada yaqaano quruumihii waagaasi isla sida ay iminkaba yihiin oo loo garanayo haddaan dib ugu soo noqonno tarjumadii kitaabka ayaannu dhegaystayaal idiin akhrinaynaa kitaabkii nebi caamos cutubka lixaad aayadda labaad waxaana qoran sida tan kelneh u gudba oo bal eega oo halkaasna ka sii taga xamaad tan weyn dabadeedna waxaad sii tagtaan gaad tan reer falastiin iyagu miyay ka wanaagsan yihiin boqortiyooyinkaas dalkoodu miyuu ka weyn yahay dalkiinna waxaa nebigu uu leeyahay kalneh fiiriya kalneh waxa weeye mid ka mid ah magaalooyinka ku yaala halka webiga tigres uu ku kala qaybsamo iyo halka uu ku kala qaybsamo webiga xaab nineweh ayaa iyaduna deegaankaasi ku taalla oo kalneh bay ku dhowdahay waxaana gobolladaasu ay ahaayeen xarumaha dhaqamada waddamadii ilbaxda ahaa ee berigaas nebiga oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu leeyahay oo halkaas ka sii taga xamaad tan weyn xamaad waxay ahayd magaalo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee reer suuriya iminka dhanka koonfureed ayaannu eegaynaa oo wuxuu nebigu leeyahay dabadeedna waxaad sii tagtaan gaad tan reer falastiin gaad waxay ku taallaa koonfurta dhulka falastiin oo waxay ahayd magaalo madaxda qowmiyaddii reer falastiin wuxuu markaasi nebigu dadka weydinayaa su'aal oo wuxuu leeyahay iyagu miyay ka wanaagsan yihiin boqortiyooyinkaas dalkoodu miyuu ka weyn yahay dalkiinna waxaa ilaah iminka uu la barbardhigayaa reer banu israa'iil quruumaha ku wareegsan wuxuu iyaga ku leeyahay bal eega maxaad kaga duwan tihiin qaramada kale maxayse kuula muuqataa inaad ka sarrayso qaramada kale wuxuu marka ku leeyahay kama sarraysaan quruumaha kale oo waxaad la mid tihiin qaramada karaahiyada ah ee aan ku socon sharciga rabbiga inkastoo weliba idinka laydiin muujiyey sharciga oo laydiin siiyey mas-uuliyaddiinnuna way ka sarraysaa mas-uuliyadda dadka iminka waayo iyaga waxaa ku dhex jira nebiyo ilaah oo loo muujiyey akhbaarka ilaah ka yimaada iminka nebi caamuus wuxuu shaaca ka qaadayaa dembiyadii reer banu israa'iil waana saddexda dembi ee qarankaasi dumisay waxaa kaloo saddexdaasi dembi uu burburiyey qarankii reer banu israa'iil ee reer yuhuuddah iyo weliba baabiloon iyo masar iyo giriiga iyo reer rooma dembiyada saddexda ah waxay dhulka keeneen qaramo aad iyo aad u fara badan waxay kaloo dhulka keeni doonaan qaramo aan fara yareen waa isla dembiyada qaramo badan oo dunida ku nool ama imaan doona oo xoog leh dhulka keeni doona mustaqbalka waana dembi ilaah oo u ciqaabo qaramada bal aynu horay idinku sii wadno meeriska cutubka lixaad waxaanan idin akhriyaynaa aayadda saddexaad oo waxaa qorriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan waxaa iska hoogay kuwiinna maalintii sharka fogeeya oo ka dhiga fadhigii dulmiga inuu soo dhowaado waxaa reer banu israa'iil ay lahayd haa maalintii xisaabta way imaanaysaa laakiin ma soo dhowa innagu uma baahnin inaynu ka xumaanno arrinkaas isaga ah taasina waa wixii xisqiyax qudhiisa uu ku lahaa nebi ishaaciyaah markii nebi ishaaciyaah uu u sheegay in ciqaabe ay dul saarnaan doonto boqortooyada koonfureed oo ciqaabtaasina waxay ahayd in wakhti mustaqbalka ah iyagoo dhan loo kaxaysan doono masaafuris ha yeeshee nebi xisqiyaah aad buu u farxay oo wuxuu yidhi marba haddaanay ahayn wakhtiga anigu aan noolahay wakhtiga ciqaabtu ay soo degayso dee waa qushigeed nin waliba wuxuu ka fikirayaa qoyskiisa iyo carruurtiisa wuxuuna doonayaa waxa uu aaminsan yahay inuu la aaminsanaado oo waxa uu necab yahayna uu la nebcaado waxa uu jecel yahayna uu la jeclaado xorriyad weyn oo sidaasi ah heli maayo waa inuu nabcaado wax kasta oo waalidkiis iyo qoyskiisu ay necab yihiin si bulshada loogu dhex aqoonsado qarankii dhallinyaro ceenkaas oo kale ah ay u hana qaadaan waxaa hubaal ah inuu burbur ku dambayn doono taasina waa qayb ka mid ah saddexdii dembi ee keentay in qaranka reer banu israa'iil uu burburo oo qaramo badan oo dunida ahina ay burburaan waayo ma lahan dan guud oo qaranku uu leeyahay waxaa qaranka ku badanaya danaha gaarka ah ee shakhsiyaadka kala duwan ee aan isku wada afkaarta ahayn balse kan koowaad ee u horreeya dhegaystayaal dembiyadii saddexda ahaa ee burburiyey qaramada ayaa wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afraad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan oo sariiro foolmaroodi ah ku jiifsada oo gogasha isku kala bixiya oo cuna baraarka idaha iyo weylaha edegga ku dhex jira waxaa dembiga ugu horreeya inay ahaayeen kuwo jecel inay nolol istireex badan ku jiraan oo haddana ay u dheereeyaan macaasida oo iyadu ah dunuubta xagga jirka waxaa qorniinku uu leeyahay kuwa ku jiifsada sariiro foolmaroodi laga sameeyey oo gogasha isku kala bixiya waxay ku tusaysaa inay aad iyo aad u jecel yihiin istireexa reer samaariyana waxay ku noolaayeen nolol raaxa leh waxaana baaritaan dhulkaasi ka socda lagu soo saaray weelashii ay isticmaali jireen waxaanay taasu bayaaminaysaa noloshii wacneed ee ay ku noolaayeen dabaqadda sare waxay ku jiifsadeen buu nebigu leeyahay sariiro foolmaroodi laga sameeyey miyaanay markaasi ku muuqan inay wax waliba sahashanayeen wuxuu kaloo nebigu leeyahay oo gogasha isku kala bixiya waxaa taasu ay ka micno tahay inay aad u jeclaayeen sinada oo caan ka ahayd dhulka ay ka taliso boqortooyada waqooyi waana wax iminkadanba caan ku ah dalkayaga waxaa nin waliba uu garanayaa sinada daba socota qayilaadda iyo sida laysugu kala bixiyo dirmaha iyo joodariyaasha fidsan goobaha lagu marqaamo mana ahan sinadu shay dhallinyarada maanta loo sheegi karo waayo iyaga ayaa inaga badiya marka macaasidu ma ahan oo keliya inay baabi'inayso dadka laakiin waxay kaloo baabi'isaa qaramada qaran waliba oo isku dhiiba sine iyo markhaan waxaa ka lumaya hoggaankiisuu banaa oo qalbigooduna ma degganaanayo waxay keliyahoo doonayaan inay macaasida sii wataan ninkii hal xaas qaba kuma filna oo wuxuu raadinayaa mid kale naagtiina waa la mid oo mid kale ayay raadinaysaa haddii ay kula tahay inaan ka badbadinayo dhegaystow ilaa iyo imise gabdhood baad garanaysaa oo doonaya inay nimankooda iska furaan iyo kuwii horay isaga furay imise rag ah ayaad garanaysaa oo naaga kala guursaday iyagoo weliba qaba kuwoodii hore waxyaabahaasi aad arkayso waa sino waayo la dooni maayo ninka inuu guursado in ka badan hal naag naagtuna la dooni maayo inay guursato wax ka badan hal nin qarankii caadaysta inuu ku dhaqmo go'aankaasi rabbaaniga ah waa hubaal inuu baraarayo waayo sidaasaa ilaah uu ku farxaa dooni maayo in naag ay ninkeeda ka tagto ninna uu naagtiisa ka tago oo uu naag kale ka doono raaxo ka badan tii uu ku haystay xaaskiisa waxaa kitaabka quduuska ahi uu leeyahay sidaannu horay idinku soo sheegnay kitaabkii hosheeca cutubka afaraad aayadda kow iyo tobanaad sinada iyo khamriga iyo khamriga cusubbuba qalbigay la tagaan haddaan dib ugu noqonno meeriska ayaannu haatan eegaynaa dembiga labaad ee qaran burburiya waxaana qoran sida tan oo u heesa dhawaaqa shareeradda oo isu hindisa alaab muusiko sidii kuwii daa'uud waa kuwa ahlulbalwadda ah oo curiya heesaha marka ay marqaamayaan oo welibana waxaa la mid ah kuwa marka ay marqaamayaan haddana dhegaysta sawaxanka muusikada dananaysa ee u roon dhegahooda kuwaasu haddii ay madax yihiin miyaan dalkaasi baylah noqonaynin waayo madaxdiisii heese jeceel ah ayay curinayaan waxaa laga doonayay inay wax hoggaamiyaan oy dadka soo booqdaan oy ogaadaan dhibka ay qabaan ninka ditoorka ah waxaa laga doonayaa in gabadha sariirta jiifta ee xumadda la tabaalaysan uu dawooyin u raadiyo kan macallinka ahna inuu carruurta fasalka u dhooban wax baro kan xaakinka ahna inuu agoonta iyo carmalada guryahoodii laga haysto u soo daayo kan barofesoorka ahna inuu jaamacadda tago oo uu baaritaanka u wado guulo ka soo hooyo ninkii xildhibaan ahna uu ka fakaro sidii waddanka uu ku horumari lahaa oo nolosha dadkana loo horumarin lahaa oo sumcaddii qarannimadana loo ilaalin lahaa waxaan garanaynaa inaan ninna waxyaabahaasi ka fakarin maanta haddaba haddaan arrinka saddexaad isla eegno oo ah dembiyada keena in qaran uu soo dhaco ayaa waxaannu ka akhrinaynaa kitaabkii nebi caamos cutubka lixaad aayadda lixaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan oo kamriga madiibadaha ku caba oo ku subkada saliidda ugu wada fiican laakiinse kama murugsana dhibaatida reer yuusuf haysata bal aad u dhegayso oo aad u eeg waxa nebiga uu leeyahay wuxuu tafaasiil ka bixinayaa madaxda iyaga wax waliba haysta laakiin kuwa ay xukumayaan aan shaqada ku lahayn waxa cawaaqibkooda uu noqonayo wuxuu leeyahay nimankaasu kamriga waxay ku cabaan baaquliyo waaweyn waayo kuma filna wax qarsho lagu soo shubay ama koobab waxaa la mid ah kuwa xermooyinka qaadka ah ka laaca oo welibana wata gawaarida ugu qaalisan oo ku hoyda guryaha waaweyn laakiin aan eegaynin maslaxadda dadka deegaankooda oo ay isku reerka yihiin wuxuu weliba xidhanayaa dharka ugu wanaagsan oo wuxuu ku subkanayaa saliidda ugu qaalisan wuxuuna isku soo buufinayaa barfuunka ugu udgoon laakiin dhibkiisu waxa weeye in isaga lagu hoos bakhtiyayo waa nin keligii cuno ah oo keligii nool oo wixii uu magaalada keeno waa haddii uu bayac mushtar yahaye wuxuu ku iibinayaa beec dadka caadiga ah ayaan awood u lahayn haddii uu ururada u shaqeeyana wuxuu cunayaa wixii loogu soo dhiibay dadka haddii uu madaxda ilaalisa deegaanka yahayna wuxuu iibsanayaa qoryaha iyo xabadaha mar waliba waa dallaal kaasoo aan innaba naxariis iyo xushmadba lahayn oo wuxuu ka fakeraa oo qura dantiisa shaqo kuma lahan haddii reerka deriskiisa ah ay maanta cunno haystaan iyo haddii kale waxaad mooddaa inaynu noolnahay wakhti la mid ah wakhtigii nebi caamuus markaasoo reer banu israa'iil ay ku badnaayeen keli cunayaasha ilaahna taasi waa ka soo horjeedaa oo iminka nebiga ayaa dembiyadoodii faraha ka saaraya wuxuuna leeyahay sida ku qoran aayadda lixaad oo khamriga madiibadaha ku caba oo ku subkada saliidda ugu wada fiican laakiinse kama murugeysna dhibaatida reer yuusuf haysata miyaanay kuwaas oo kale dhulkayaga ku badnayn maanta markaa haddaan saddexdii dembi ee laynoo soo sheegay idin dulmarno ayaa waxaa ugu horreeya sinada waxaana ku xiga faakihaysiga sida in wakhtiga lagu lumiyo heesaha jacaylka ah iyadoo ama la qaadayo ama la dhegaysanayo oo la leeyahay aan is idhi ma daysaa mise waa dugsiisaa dadow dadow maxaad ku talin lahayd kan saddexaadina waa marqaanka ha ku yimaado laamo la ruugo ama kamri la cabo eh mar waliba ninkii madaxda ahaa wuxuu cunayaa madax dhan ama gareedyo kamri ah xilligii dowladdii hore ee soomaalida waxaan sheeko ku maqlay in madaxda ka shaqaysa meelaha ilaha dhaqaalada ah ay ahaayeen kuwa mar waliba cabsan oo tagaasi lagu qaadi jiray markii ay cabaan ilayn fuusto dhan ayay cabayaane ilaa ay gabaan socodka markaa waxay la soo heshiin jireen tagsiilayaasha qaar ay ku odhan jireen habeen waliba curuuba iigu kaalay aad guriga igeyside waxay ka soo tegi jireen gawaaridooda waayo waxay garanayaan haddii ay sakhraamaan inay ka lumayaan aqalladooda dhegaystow haddaba ugu dambayntii dembigoodu muxuu keenay wuxuu keenay in qarannimadii lagu waayo oo ay dhashaan dagaallo sokeeye oo qarankii uu quudin waayo shacbi weynihiisa waayo raggii mas-uulka ahaa ayaa madiibado khamri ah iyo xermooyin jaad ah ka laacayay weliba way socotaa arrintaas oo ilaa iyo maanta shacbigu way dandarraysan yihiin rabbiguna wuxuu ku leeyahay madaxdii reer efraayim oo ahaa kuwii ka soo farcamay nebi yuusuf laakiinse kama murugaysna dhibaatada reer yuusuf haysata hadalku wuxuu ku xidhan yahay dhegaystayaal in haddii mas-uuliyaddeenna hoggaamiyanimo aynu ku ciyaarno inaynan helaynin hoggaamiye kale oo dadkayaga ka fakaraya waa in hoggaamiyuhu uu ka yimaado dadka dhexdiisa waana in la hubiyo in hoggaamiyuhu uusan ahayn nin sinada ama gogoldhaafka caadaysta weliba waa in uusan noqon nin heesaha jacaylka ah curintooda ama makhlidooda jecel oo faraha ka hadla waana inuusan noqon nin jecel inuu ka laaco xermooyin jaad ah ama fuustooyin qamri ah dadka caba ayaa waxay ii sheegeen in qofku uu cabi karo ilaa iyo shan iyo labaatan dhalo oo qamri ah fuusto iska dheh haddaba inta qamriyo cabka kaafinaysa saddexdaas shisheey haddii qaranka ay ku badan yihiin horumar waa ka xaaraan waayo hoggaamiyaashii ayaan shaqadoodii samaynaynin welibana haddii dadka caadiga ah ay sakhraddu ku badan tahay waxaa imaanaya dib u dhacyo dhaqaale saddexdaasi shay ayaa waxay muujinayaan waxyaabo cajiib ah marka aad u fiirsato sida aan loo qancin karin qalbiga dadka haddii xitaa la siiyo hantida dunida oo dhan taalla qalbiga aadamigu weli wax kale ayuu tabanayaa ilaah oo keliya ayaa qancin kara qalbiga bini'aadmiga waxaana xumaatooyinkii ay galayeen reer banu israa'iil ay horseeday baaba'a iyo burburka qaranka haddaan horay idinku sii wadno meeriska kitaabkii nebi caamos cutubka lixaad aayadda toddobaad ayaa waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan haddaba sidaas daraaddeed iyagu waxay haatan raaci doonaan kuwa marka hore maxaabiis ahaanta loo kaxaysan doono oo diyaafadda kuwa iskala bixin jiray waa dhammaan doontaa haddaba saddexdii waxyaabood ee dunuubta ahaa aageed ayaa qaranku uu u soo dhacayaa oo raggii amiirada ahaana xukunkoodii wuu soo dhammaanayaa waayo waxay ku sii socdaan in maxaabiis ahaan loo kaxaysto iyo in qarankooda uu burburo waxaa sii liciifaya qalbi wanaaggii qaranka iyo weliba damiirkii iyo niyaddii dadka ay u hayeen waddankooda haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka lixaad ayaannu haatan idin akhriyaynaa cutubka lixaad aayaddiisa siddeedaad waa baalka kun boqol toddoba iyo afartan ee axdigii hore waxaana qorriinka quduuska ah uu leeyahay sida tan rabbiga ah ilaaha ciidamadu wuxuu leeyahay sayidka rabbiga ahu wuu ku dhaartay nafsaddiisa oo yidhi anigu waan karhay isla weynaanta reer yacquub oo waan nabcahay daarihiisa waaweyn sidaas daraaddeed magaalada iyo waxa ku dhex jira oo dhan cadow baan u gacangelin doonaa
isaga oo ii sheekalayaana maane rabbiba awood leh ayo iyo khayr badan igood iyo sharaf leh kalayaana maane ibliiska iyo jinniga aadana calumiya isaga ka adage kalayaana maane rabbiba awood leh ayo iyo khayr badan igood iyo sharaf leh kalayaanamaane ninkii ruuxa aamina rabbigiisa deeca axdibaaw yaale kalayaanamaane rabbiba awood leh ayar iyo khayr badan ilaahay iyo sharaf leh kalayaanamaane kii amaar ka raacay ilaahi rumeeya axdibaaw yaale kalayaanamaane rabbiba awood leh iyo khayr badan xilwad iyo sharaf leh kalayaanamaane arxankeeni weeyaan ayaan eebba weeyaan akhiriyo adduunke kalayaanamaane rabbiba awood leh ayo iyo khayr badan xilwad iyo sharaf leh kalayaanamaane rabbiba awood leh ayo iyo khayr badan xilwad iyo sharaf leh kalayaanamaane sareeyo masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug law halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin